bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamed wclaa aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala raximah llah tanbiih tanbiih waa baraarujin macnaheedu waa baraarujin waa min nabaha yunabihu tanbiihan nabaha waa baraarujiye yunabihu waa baraarujinayaa tanbiihan baraarujin tanbiih marka waa masdar sheekha raximah llahu tacaala markuu ka soo hadlay almudmaraad gaar ahaan markuu ka soo hadlay addamaa'iru lmunfasila waaddamaa'iru lmutasila labadaas qaybood wuxuu daba dhigay tanbiih arrinuu rabo inuu nagu baraarujiyo mar haddii lagu yidhaahdo tanbiihna waxaa la rabaa in loo dheg raariciyo tanbiihaasi wuxuu yahay maxaa yeelay ahmiyad gaaruu leeyahay tanbiihu qaala wamataa amkana markay suuragal noqoto an yu-taa bidamiiri damiirka in lala yimaado mutasilan asigoo mutasila falaa yajuusu ma bannaana an yu-taa bihi in damiirka lala yimaado munfasilan xaaluu yahay mid munfasila falaa yuqaalu lama yidhaahdo fii qumtu qumtu lama yidhaahdo qaama ana walaa fii akramaka lama yidhaahdo akramaka akrama iyaaka lama yidhaahdo ilaa naxwu salniihi wa kuntuh ilaa salniihi iyo wa kuntuhu wixii la mida mooyaane falaa yajuusu lfaslu fayajuusu lfaslu aydan in la kala gooyo way bannaan tahay naxwu salnii iyaahu wa kuntu iyaahu sheikhu raximah llahu tacaala tanbiihan wuxuu ku sheegayaa qaacido guud istihnaana leh mararka qaar qaacidda inta la sheegaa wax lasoo reebaya qaacidada waxa dhan soomaa inay hoos galaan qaacidada guud waxa dhanaa hoosgalaya kadibna hal ama laba wax unbaa laga soo reebaa mararka qaar waxaas lasoo reere lasoo reebayo waxaa waaye waa al-istihnaa fi lqaacida istihnaa iyo wax lasoo reebayo oo qaacidada ku jira waay sheikhu marka qaacido guudna waa noo sheegay waxna waa ka soo reebay intaas waa wuxuu ka hadlay wuxuu yidhi markay suuragal noqoto in lala yimaado damiirka xaaluu yahay mid mutasila oo xiriira ma bannaana in lala yimaado asigoo munfasila warkaasi qaacido waay waana soo marno al aslu fi damaa'ir waa maxay waa al-itisaal ma aha infisaal al aslu fi damaa'ir waa inay noqdaan damaa'ir mutasila ma aha inay noqdaan munfasila sidaa darteed ma bannaana in damiirka lala yimaado asoo munfasila haddiiba la awoodi karo in lala yimaado asoo mutasila intii mutasil aada heli karto munfasil la imaamaysa qaacidada guud waa sidaas tusaalooyinuu kugu keenay wuxuu ku yidhi ma la dhahayo qumtu qaama ana la dhihi maayo qumtu soo kama koobna ficli faacil damiirkuna waa maxay waa mutasil damiirkan munfasil kama dhigi karno maxaa yeele waxaaba noo suuragal ah asoo mutasil inaan la nimaan nooma banaano inaan munfasil ka dhigno marka oo qaama ana la yidhaahdo sababtu waa maxa sababtu waxa waaye luqada carabiga hadda ka horna dhowr mar waa sheegnay carabtu waxay daneeyaan mar walba al-ikhtisaar hadalku inuu kooban yaho gaaban yahay oo waxay yidhaahdaan in hadalka la dheereeyo ayadoo la awoodi kara in la gaabiyo waxay naqsiya ceeb ku tahay qofkaas hadlaaya hadalkiisa ay ceeb ku tahay mowdic warka lagu gaabin karo laguma dheereeyo buu yidhaha way dhici kartaa mararka qaar majliska la joogo inuu keensanayo war dheer in la sheego laakiin ayaga waxay leeyihin meel walba warka u munaasaba waa inaad ku ekaato kelimaadka marka la isticmaalayo mar walba waxay doortaan kelimad walba miday ka koobn ka yacni ka gaaban tahay mar walba waxay doortaan kelimad walba mid yani ugu sahlan oo ugu fudud oo lagu dhawaaqi karo walidaalika kelimaad fara badan oo la cilaajiyey ama maaragtay macno kale loo yeelay ama siyaabo kala duwan loo xalliyey oo loo sarfiyey waxa kalifaya waa maxay inaan carabi kuma dhawaaqi karta la yihahda kalifaya soo maa meelo badanaa laga leexleexday oo qawaacid loo sameeyey looga leexanayo asalkii inaan lagu dhawaaqi karin oo waxaad arkaysaa xarakaadka qaar inta la bedelo kuwo kale lagu bedelayo si loogu sahlo dhawaaqa waxaasoo dhan waa waa alaban litashiil waxay dalbaayaan fududayn idan markii damaa'irta la joogo damiirka inuu mutasil noqdo iyo inuu munfasil noqdo labada mid ee hadalka ku dheer ya munfasilkaa dheer idan ayadoo mutasil la heli kara maba ahan inaad munfasil meesha keento maxaa yeele midka gaamaana mar walba in la doorto ay tahay adoo dhihi karo qumtu inaad tidhahdo qaama ana maxaa ka lifaya qaama ana war dheer waay waxaaba awoodi karta inaad tidhaahdo qumtu adigoo awoodi kara inaad tidhaahdo akramaka zaydun zayd baa ku karaameeyey inaad tidhaahdo akrama zaydun iyaaka war dheer waay akrama zaydun iyaaka adigaa zayd ku karaamey iyaaka waa damiir munfasila maaha inaad munfasil ka dhigto maxaa yeele waxaaba awoodi kartaa inaad tidhaahdo akramaka zaydun waa hadal kooban waa hadal gaaban waa hadal qurxoon waay kaasaa mar walba la doorana sidaa darteeda mutasil haddii la heli karo waxaan loo ogolan in munfasil lala yimaado cidoo mutasil la heli karo munfasil lalama yimaado wamataa amkana markay suuragal noqoto buu yidhi an yu-taa in lala yimaado bidamiiri damiirka mutasilan asigoo mutasil in lala yimaado markay suuragal noqoto falaa yajuusu ma bannaana an yu-taa bihi in damiirka lala yimaado ma bannaana munfasilan asigoo munfasil ma bannaana markii lagu leeyahay macnaheedu ma ahan hadda ma bannaanadii fiqhiga lagu sheegi jiro kale ma aha oo la leeyahay xadiidkii aayadaa kusoo arooray inaysan masaladaas bannaanayn waa ka duwan tahay ma bannaanada halkan waxaa laga wadaa carabi ma isticmaalin baa laga wadaa mar haddaysan carabi isticmaalin carabi jira miya carabian carabi isticmaal carabi jira maaha maxaa yeele ayagaa luqadan iska leh ayaga ayaana qawaacidda hadalkooda laga soo saaray qawaaciddan saa hadalkooda soo sheegin hadalkii carabta laga soo saaray carab lama arag ayagoo damiir munfasila la imaanaya ayagoo awoodi kara damiirka inuu mutasil yahay ayagoo qumtu dhihi kara inay yidhaahdeen qaama ana lagama haayo luqaduna waa maxay waa luqadooda luqatulcarab waay qawaaciddana xagee laga soo qaatay min kalaamihim hadalkoodii baa laga soo qaatay idan ma bannaano macnaa waxaa loola jeeda ma bannaana fii luqati alcarab luqada carabiga dhexdeeda ma bannaano bimacnaa waa mamnuucoo lama isticmaalo in lala yimaado damiirka asigoo munfasila haddiiba la awoodi karo in lala yimaado asagoo mutasila wamataa amkana markay suuragal noqoto an yu-taa bidamiiri damiirka in lala yimaado mutasilan xaaluu yahay mid mutasila falaa yajuusu ma bannaana an yu-taa bihi in damiirka lala yimaado munfasilan xaaluu yahay mid munfasila oo ka go-an ficilkii falaa yuqaalu la dhihi maayo fii qumtu qaama ana la dhihi maayo maxaa yeele damiirka asoo mutasila lala imaan karaa walaa fii akramaka la dhihi maayo akrama iyaaka dhihi la dhihi maayo akrama iyaaka aduu ku karaameeyey saas la dhihi maayo labada kelimadood mar walba isku macno waa soo maa akramaka iyo akrama iyaaka waa isku macno uu ku karaameeye un waa laakiin waxay ku kala duwan yihiin midna damiirku waa mutasil midna waa munfasil munfasil halkan lagama ogola maadaama mutasil uu suuragal yahay meesha marka haloo fiirsaday laba mas-alou soo reebe labada masalana qaab tusaalo usoo reebe eh daabid ma sheegin shiiku raximah llah wuxuu ku yidhi ilaa naxwu salniihi wa kuntu ilaa naxwu salniihi ilaa salniihi oo kale mooyaane salniihi yacni iweydii waay arrinkaas iweydiiyo wax iga weydiiye wa kuntuhu waan ahaay waay arrinkaas sidaas sidaa waan ahaa wa kuntuhu labadaas wixii lamida labadaas iyo wixii la mida mooyaane damiirka asoo lala imaan kara asigoo mutasila lala yimaadey asoo munfasila labadaana laga soo reebay qaacidadii fa yajuusu lfaslu labadan waxaa bannaan alfaslu aydan in la kala gooyaa bannaan hadda salniihi iyo kuntuhu damaairta waa mutasilo soo maaha in munfasilo laga dhigana way bannaan tahay oo naxw salnii iyaahu iweydii shaygaasi asiga iweydii wa kuntu waxaan ahaa iyaahu asiga hadda munfasil waa tusaalihii horena waa mutasil tusaalaha labaadna waa munfasil idan salniihi iyo kuntuhu iyo wixii la mid ah labada wajiba waa ku bannaan tahay waxaa ku bannaan alitisaal walinfisaal labada waa ku bannaan tahay damiirka in lala xiriiriyana way bannaan tahay in damiirka laga gooyana way bannaan tahay labadaasaa laga soo reebay labadaasi shiikhu uu soo reebay raximahullah wax daabida ma leeyihiin daabiday leeyihiin hadba ka hor dhowr mar waa soo sheegnay oo tusaale sidiisaba horta daabid ma noqdo soo maa tusaale sidiisaba daabit ma noqdo haddii la rabo in shayga la dabdiyo qeyrkiina laga saaro la koobo waa in tacriif loo sheego daabit baa la yihahdaa daabitka bimacnaa waa wixii lagu xifdinayo shaygan wixii lagu xifdinayo oo lagu ilaalinayo oo qeyrkii looga saarayo hadda ilaa naxwi salniihi wa kuntuhu intaas ma ku filan tahay in la yihahdo salniihi wa kuntuhu wixii la mid a salniihi wa kuntuhu maxay yihiin horta iyaga wixii la midaysa maxaa laga wadaa see qaacido caama u noqon karaan ay usoo ay usoo gelayaan wixii ayaga la mid ah waa la kala qaadaa labadooda laba daabid ay kala leeyihiin salniihina daabid gaaray leedahay kuntuhuna daabid gaaray leedahay daabidku waxa waaye in la yidhaahdo an yatasila bilcaamili damiiraani daabidku waxa waaye huwa an yatasila bilcaamili damiiraani caamilku waa inay la xiriirsamaan laba damiir an yatasila bilcaamili damiiraani an yatasila bilcaamili damiiraani alwalu minhumaa acrafu min aلthaani walaa yakunu marfuucan walaa yakunu marfuucan sawaaء kana alcaamilu naasikha aw gayra naasikh sawaaء kana alcaamilu naasikhan aw gayra naasikhin sawaaء kana alcaamilu naasikha aw gayra naasikh taa waa midda hore daabitkeeda waa salniihi daabitkeedii waa iyo wixii salniihi lamid a daabitku waxa waaye an yatasila bilcaamili damiiraani lafdiga carabiga in la xifdiyo keliya wax macnaa ma leh in qaacidada la fahmo waayo macnaha ugu muhiimsan an yatasila bilcaamili damiiraan caamilku waa inay la xiriirsamaan laba damiir caamilka waxaa laga hadlaa waa ficilka caamilka waa ficilka inay la xiriirsamaan laba damiir alwalu minhumaa labada damiir midka hore acrafu uu yahay mid ka macrifo badan min athaani midka labaad meeshan waxaan rabaa waxyar inaan fahmno damaa-irta waa kala macrifo badan yihiin damaa-irta ayagaa la yihi soomaa waa acrafu lmacaarif laakiin ayaga dhexdooda waa kale macrifo badan yihiin damiiru lmutakalim ayaa ugu macrifo badan waxaa ku xiga damiir lmukhaaab waxaa ku sii xiga damiiru lqaa'ib idan damaa-irtu waa kala macrifo badan yihiin yaa ugu macrifo badan oo ugu sareeya almutakalim waxaa ku xiga almukhaaab waxaa ku xiga alqaa'ib oo ugu shisheeya taas markaan fahmno waxaa la yidhi caamilku waa inay la xiriirsamaan laba damiir oo midka hore ka macrifo badan yahay midka labaad tusaaluhu hadda salnihii oo kale waa salnihii laba damiiraa la xiriirta labada damiir midka i macrifo badan yaa meesha ya oo mutakalima iyo hawa oo qaa'iba yaa macrifo badan mutakalimka macrifo badan idan qaacidada ahayd alwalu minhumaa acrafu min athani ma laga hele ha hadalkii ahaa alwalu minhumaa acraf min athani waa ku dhawoobaysaa labada damiir midka hore waa inuu macrifo badan yahay marka qaacidada waxa waaye caamil walba yacni ay la xiriirsamaan laba damiir labada damiir midka hore uu ka macrifo badan yahay midka labaad marfuucna uusan ahayn dam damiiru rafci waa inuusan noqon damiir rafci waa naqaana soomaa soo marnay a walaysa marfuucan ama walaa yakuunu marfuucan ma noqonayo mid marfuuca waxaana isku mid a ficilka damaa-irtaasi ay la xiriirsamayaan ama labada damiir ficilka ay la xiriirsamayaan inuu yahay mid naasikh ah iyo inuusan ahayn waa isku mid naasikh maxaa laga wadaa yacni kuwa mubtadaya khabarkii nasakhayay sida hadda danna oo kale danna soo naasikh ma naasikh waay oo mubtadaiyo khabarkii waxay ka dhigatay laba mafcuulay ka dhigatay almafcuul اlawal iyo almafcuul اthaani naasikh waay waxaa isku mid a marka ficilku inuu naasikh yahay iyo inuusan naasikh ahayn waa isku mid inuu naasikh yahay inuusan naasikh ahayn waa isku mid hadda danantu waxaa leedahay asidiiqu danantukahu asidiiqu danantukahu waxaan kuu malaynaya saaxiib waa asidiiqu saaxiib ayaa danantukahu kuu malaynaya yacni saaxiibkayga inaad tahay ayaan kuu malaynayo danantukahu danantu meeqaa la xiriirta meeqa damiiraa la xiriirta laba damiiru rafci laga hadli maayo walaysa marfuucan waa taa la yidhi damair damiiru rafci meeshaan kuma jiro danantukahu saddexaa la xiriirta marki dhan kale laga fiiriyo da kii faacilkaa la socdo laakiin faacilka muxuu yahay asiga laga hadli maayo kan faacilku waa marfuuc faacilka kadib meeqa damiiraa la xiriirta yaa labaa la xiriirta danuntukahu labadaasi waa labadii mafcuul waay almafcuul اlأwal iyo almafcuul الthaani waa walaysa marfuucan shardigaa waa la hela soo maa wax marfuuca ma aha damaairtan waayahay labadan damiir kee macrifo badan yaa kaafka horeeya idan alأwal acrafu min الthaani midka hore ayaa ka macrifo badan midka labaad danantukahu waxaa kuu bannaan inaad sidaa ugu dhawaaqdo oo aad tidhahdo asidiiqu danantukahu waxaa kaloo kuu bannaan asidiiqu danantuka iyaahu inaad tidhaahdo asidiiqu danantuka iyaahu oo kan dambe aada munfasil ka dhigto labada wejiba waa kuu bannaantaha waxay kugu bannaantaha laakiin waa qaacidadii daabidkii an yatasila bilcaamili damiiraani alأwl minhma acrafu min الthanي walaysa marfuucan sawaء kana alcaamilu naasikhan am غayra naasikh dariiqaas ama daabitkaas waa inaad marido waay wixii daabitkaas kuu soo gala yajuuzu fiihi alwaslu wاlfaslu labadooda kugu bannaan taha alwaslu oo ah in damiirka lala xiriiriyo waxaa kaloo kugu bannaan alfaslu oo ah damiirka in laga jaro wixii daabitkaas soo gala daabitkaasi marka labada tusaale shiiku sheegay midkuu quseeyaa midkuu ku saabsan yahay daabitka hadda aan sheegnay salniihi buu ku saabsan yahay waxaa soo haray midda labaad midda labaad ayadoo waa sahlantahay daabitkeeda waxa waaye an yakuuna damiiru alladii yajuusu wasluhu wa fasluh damiirka ay bannaan tahay in la xiriiriyo iyo in la gooyo ay bannaan tahay inuu noqdo weeyo khabaran likaana kaana waa inuu khabar u yahay ow ixdaa akhawaatiha ama walaalaheed midkeed kaana ama walaalaheed mid ka mid waa inuu khabar u yahay an yakuuna damiiru alladii yajuusu wasluhu wa fasluh an yakuuna damiiru alladii yajuusu wasluhu wa fasluh khabara likaana ow liixdaa akhawaatiha an yakuuna damiiru alladii yajuusu wasluhu wa fasluh khabara likaana ow liixdaa akhawaatiha sawaaء kaana qablahu damiir am laa sawaaء kaana qablahu damiiru am laa ama damiir ha ka horeeyo ama yuusan ka horeynin shardi ma an hadda inuu damiir ka horeeyo shardi maa inay laba damiir yihiin qasab ma ah tan tii hore waa ka duwantaha soo ma tii hore waa ka duwantaha tii hore waxay ahayd laba damiir tan laakiin ama hal damiir ha ahaado ama keligii ha ahaado yani ama ama laba damiir ha noqdo ama keligii ha ahaado waa isku mid sawaaء kaana qablahu damiiru am laa waayahay daabitkan waxa waay khabarka yacni inuu inuu noqdo damiirka damiirkaasoo bana ay bannaan tahay in la xiriiriyo iyo in la gooyo midka damiirka ay ku bannaan tahay waa inuu kaana khabar u noqdo shardi waay ama uu khabar u noqdo akhawaati kaana mid ka mid ah sida layse iyo wixii la mid ah kaana inuu khabar u noqdo ama ixdaa akhawaatiha walaalaheed mid ka mid inuu khabar u noqdo intaasaa loo shardiyaa shardi miyaa in laba damiir ay yihiin shardi ma ahan ama damiir ha ka horeeyo ama yuusan ka horeynin shardigiisa asiga waxa waaye un khabaru kaana inuu noqdo maalan tusaaluhu waxaa waaye asidiiqu kuntahu asidiiqu saaxiib ayaa kuntahu ahayd adigu kuntahu saaxiib baad ahayd kaana isimkeedii khabarkeedii hadda aawe yaa asidiiqu kuntahu isimkeedii khabarkeedii aawe waa ta-da iyo iyo ha-da labada damiir waay laakiin damiirkan hore damiiru rafci waay asiga meesha kuma jiro damiirka la faslinayo ay bannaan tahay marna in la gooyo marna in la xidhiiriyo ay bannaan tahay kee waayo tusaale hadda aan sheegno ha-da waayo soo maaha ha-du maxaa shardi ahaa markii sidaa ay u noqonayso waa inay noqoto khabar daabitku saasuu ahaa an yakuuna adamiiru aladii yajuusu fasluhu wa wasluhu khabaran damiirka ay bannaan tahay in la gooyo ama la xidhiiriyo waa inuu noqdo khabar waa inuu noqdo ow likaana iyo ixdaa akhwaatiha ama u noqdo hadda waa sidii waa noqde kunta hu hadaasi waa khabaru kaana waxaa kuu bannaan marka kunta iyaahu inaad tidhaahdo waa fasligii asidiiqu kuntahu iyo asidiiqu kunta iyaahu inaad tidhaahdo oo marna aada munfasil ka dhigto marna aada mutasil ka dhigto tan damba daabitkeeduna waa sidaas ilaa naxwu salniihi wa kuntuhu markuu shiiqu kule wa kuntahu markuu shiiqu ku leeyahay labadaas ula jeedaa salniihi iweydii daabitkeed waa soo marnay waa inay caamilku laba damiir la xiriiraan midka hore uu ka macrifo badan yahay midka dambe marfuucna aysan ahayn ficilku ama naasik ha noqdo ama kheyru naasik ha ahaado taas waa midda hore daabitkeeda midda labaad damiirka munfasilka noqonaya ama mutasilka noqonaya waa inuu khabaru kaana ahaado ama kaana walaalaheed mid ka mida inuu khabar u noqdo warkiisu asiga intaasuu ku kooban yahay labada daabit ma la fahme marka labaduba waxaa ku bannaan alfaslu walwaslu fayajuusu lfaslu ayda naxwu salni iyaahu wa kuntu iyaahu labadaba kugu bannaantaa bog wa kuntu iyaahu waxaan ahaa iyaahu asiga salniihi laba damiiraa la xiriirtay fiir daabitkii markaan dib ugu noqonno salniihi waa laga helay daabitkeedii wa kuntuhu ma laga hela ayadana ayadana waa laga hela ayadoo laba damiir inay noqoto shardi ma ahayn laakiin waxaa shardi ahaa damiirka munfasilka iyo mutasilka noqonayo inuu noqdo khabarkaana inuu noqdo haddana waayah wa kuntuhu hadaasi waa khabarkeedii wa hadaasi waa khabarkeedii waaya haddii marka labadaa daabit la helo wax alla wixii labadaa daabit soo gala damiirka la xiriira faslina waa ku bannaan yahay waslina waa ku bannaan yahay wax alla wixii labadaa daabit soo gala hadda salniihi waxaa la mid a acdiniihi salnihi maxaa la mid a acdiniihi isii acdiniihi addirhamu acdiniihi yacni dirhamka isii acdiniihi salniihi isku midan yihiin labadooda waxaa laga hela daabitka aan soo sheegnay caamil walba waxaa la xidhiira laba damiir labadaa damiir midka hore waxaa shardiga inuu ka macrifo badan yahay midka labaad acdinihiisoo ku dhawoobi mayso hay-ada ka macrifo badan haada labadiiba waa laga helay inuusan marfuuc noqon ayadana waa laga helay maxaa yeele acdiniihi ya-duna marfuuc ma ahan ha-duna marfuuc maaha labadaba mansuub waa laba mafcuul waa laba mafcuul waa ficilka inuu naasik yaha shardi miyay ahayd ya inuu naasik yaha shardi ma ahayd ama naasik ha noqdo ama hayru naasik ha noqdo naasikoo kale danantu baa tusaale u ahayd hayru naasikna sa'ala iyo actaa baa tusaale u ah salniihi salniihi min sa'ala laga keena ficilku sa'ala waa asalkiisa laakiin amarka maxaa leeyahay sal weydii is-alna waa la yidhaahdaa sal iyo is-al labada waa la isticmaala sal weydii amarkii waayo salniihi macnaheedu waa maha markaa eweydii waayo acdiniihi ayadana waa amarkii acdiniihi waa isii ficilku mudaaric asalkiisu waa acطaa idan haddii aan rabno salniihi iyo acdiniihi inaan maadigoodii u celino maxaan leenahay waa sa'ala iyo acطaa asalkeedu halkaas waa sa'ala iyo acطaa iyo wixii la mid ah wakuntuhuna waa soo marno danan yani wakuntuhu ay wakuntu iyaahu in la yidhahna waa bannaan tahay wakuntuhu inaad tirahdana waa bannaan tahay ayadoo daabitkeedana waa soo marnay waa in damiirkaasi uu khabar noqdo warkeeda ayadoo waa kooban yahay damiirkaasi waa inuu khabar kaana u noqdo ama walaalaheed mid ka mida uu khabar u noqdo markii labadaa daabit la helo wixii labadaa daabit soo gala waxaa ku bannaan alfaslu walwaslu labada ku bannaanta qaacidadii marka asalka ahayd waxaa laga soo reebaya wixii labadaa daabit soo gala qaacidada asalka ahayd maxay ahayd in laan lala imaan karin damiirka asigoo munfasila hadday suuragal tahay in lala yimaado asigoo mutasila qaacidadaasi labadan waa laga soo reebay hadda labadan ayagoo mutasil lala imaan karo ayaa maxaa lala yimid munfasil lala yimid ayadoo suuragal tahay in mutasil laga dhigaa munfasil lala yimid laakiin waa laga soo reebay qaacidadii oo carabti a waxaa la arkay ayagoo labadan iyo wixii la mid a u isticmaalaya marna munfasil damiirka marna mutasil u isticmaalaya carabtaa laga helay ayagoo isticmaalaya markii carabta sida ugu dhawaaqaysa la helay hadalkooda la raacraacay waxaa la ogaaday hadalkoodaasi oo damiirka marna ay mutasil ka dhigayaan marna ay munfasil ka dhigayaan labadan daabid inuusan ka baxayn markaasaa labada daabid loo dejiyey labada daabid waxaa loo dejiyey markii carabta hadalkan laga helay inay labadan aysan ka saarayn waxaa la arkay ayagoo damiirka marna mutasil ka dhigaya marna munfasil ka dhigaya waa la baaro waxaa la yidhi meeqo kelimadooda saas u isticmaalaan waxaa caddaatay inay u isticmaalaan ficilka ay la xiriirsato laba damiir midka hore uu macrifo badan yahay inay carabta sidaa u isticmaalaan oo san ficil walba u isticmaale hadda salniihi ayagoo dhahaya waa la arkay salnii iyaahu ayagoo dhahayan waa la arkay laakiin qumtu ma la arkay qumtu ana ayagoo dhahaya lama arag idan salniihi daabiday yeelatay kuntuhu ayagoo dhahaya kuntuhuna waa la arkay waxaa kaloo la arkay ayagoo dhahaya kuntu iyaahu taana daabid kale yeelatay oo waa inuu damiirku yahay khabarun likaana ama liixdaa akhawaatiha meel kale uma isticmaalaan idan labadaa la soo reebay min kalaami alcarab ayaa lagu arkay ayay ka mid yihiin saasaa loo soo reebay wa ilaa asalka qaacidadeenna waxaa waaye mataa amkana an yu'taa bidamiiri mutasila falaa yajuusu an yu'taa bihi munfasilan qaacidada saas waa mar hadday suuragal tahay damiirka asoo mutasila in lala yimaad ma bannaana in lala yimaado asoo munfasila oo lama ogola waayahay labadan lasoo reebay oo salniihi iyo kuntuhu shiikha uu tusaalaha uga dhigay waan ogaanay fasli iyo wasli labadaba inuu ku bannaan yahay laakiin labada midee fiican waa la isku khilaafay naxwiyiintu arrintaa waa isku khilaafeen labada mid ee fiican ma in fasli laga dhigaa fiican mase in wasli laga dhigaa fiican waa kala qaadeen jumhuuru naxwiyiin jumhuuru naxwiyiin naxwiyiinta badankood way kala qaadeen waxay yidhaahdeen midda hore midda hore waa maxay ya ha waxay yidhaahdeen midda hore keliya maaha waxay yidhahdeen wixii ficilkoodu uusan ahayn naasikh waxaa bannaan yani waxaa fiican in wasli laga dhigo wuxuusan ficilkoodu naasikh ahayn waxaa fiican oo fadli badan ama wanaagsan in damiirka lala xiriiriyo wixii ficilkoodu naasikh yahana waxaa fiican in damiirkooda laga fasliyo maxay u kala qaadeen marka naasikh iyo iyo hayru naasikh ay u kala qaadeen naasikha waa sida sa'ala iyo actaa iyo wixii la mid a waa waxaan naasikha ahayn waa hayru naasikh sa'ala iyo actaa waa waxaan naasikhi ahayn kuwaanoo kale waxay leeyiin waxaa fiican salniihi inaad tirahda ka fiican inaad tirahda salnii iyaahu laakiin wixii naasikha waxaa fiican bay yidhahdeen in munfasil laga dhigo sida danantukahu danantukahu waxaa fiican ayaga agtooda inaad tidhaahdo danantuka iyaahu inaad tirahdo ayaga agtooda fiican kuntuhu waxaa ka fiican ayaga agtooda inaad tidhaahdo kuntu iyaahu maxaa yeele waxay leeyihin hadduu ficilku naasikh yahay fasligaa fiican hadduu ficilku naasikh ahayn wasligaa fiican sidaasay jumhuurta u kala saareen hadda waxaa laga hadlayaa labada midkee raajixsan waay amaa min xaysu aljawaas dhanka bannaanaanshaha labada waa bannaan yihiin inaad fasli ka dhigto iyo inaad wasli ka dhigto labada waa jaa-is waa bannaan yihiin halkan waxaa noogu dhammaaday wuxuu yihi wa alfaadu damaa'iri intaasaa ka dhimanaa wuxuu yihi wa alfaadu damaa'iri alfaada damaa'irta kulluhaa dhammaanteed mabniyatun waa mid la binaynayo laa yadharu fiiha icraabun icraab ka soo daahiri mayso masaladaas waa soo marnay addamaa'ir inay mabniyo tahay iyo sababta loo bineeyey waa soo marnay soo maa haa sababta loo bineeyey waa soo marnay sababta loo bineeyeyna waxay ahayd limushaabahatiha alxarf xarafka inay shabahday min xaysu lwadcina ay ka shabahday agga wadciga iyo dejinta inay xaraf ka shabahda saasaa hore usoo marnay addamaa'ir kulluhaa waa mabniya lidaalika damiir la dhahayo waa marfuuc ama waa mansuub ama waa majruur ma jiro marfuuc icraab waayo haddaad marfuuc maqasho waa icraab haddii aada mansuub maqasho waa maxay waa icraab bina maxaa la yihahdaa waa inaad tiraa mabniyun calaa kada waxaasuu ku binaysan yahay waa inaad tirahdo addamaa'ir kulluhaa mabniya waa qaacido guud damiir oo dhan waa mabni laa yadharu fiiha ay fi damaa'ir damaa'irta dhexdeeda kama soo daahirto oo kama soo muuqato icraabun icraabi kama soo daahirto qumtu icraab ka soo daahiri mayso ta'daas icraab kama soo daahirto markuu ku leeyahay yacni icraabta mar walba maxalkay ka dhacdaa waa waxna daahirka icraabta uga dhacdaa waxna maxalka soo maaha icraabta mabniyaadku waa fi lmaxal lidaalika qumtu ta'da ku jirta markaad icraabayso waxaa leedaha waa mabniyun cala dami haye fii maxali rafcin soo ma jeed rafcada maxalkay ku dhacdaye hadda daahir ma aha waa fii maxali rafcin boos rafcay taallaa wa boos rafca ayay taallaa qumtu ta'dan damada saaran damadii icraabta miya yaa damo icraabeed ma aha damadan saaran damo icraabeed waa waa damo lagu binaynayo un waa mabniyun cala dami fii maxali rafci inaysan damo icraabeed ahayn waxaa tusinaya damadan waxay ku tusinaysaa keliya qofka mutakalimkaa markaa qof la hadlayso damadaas maxaa u bedeleysaa yaa qof markaad la hadlayso damadaasi maxaa u bedeleysaa fatxa u bedeleysaa meeshaad qumtu lahayd maxaa leedahay qumta ayaad leedahay adigaa istaagay idan godkan iyo fatxadan iyo wax icraab shaqo kula ma aha wax icraab shaqo kula ma aha qumta markaa qofka la khitaabaysa waa ta'da wax la kordhigayo mabniyun cala alfatxi baa leedahay awa rafcadii fii maxali rafcin boos rafca ayay taallaa idan addamaa'ir kulluhaa waa mabniya laa yadharu fiiha icraabun wax icraaba kama soo daahirto mana kasoo muuqato sheikhu raximah allahu tacaala intaa wuxuu kusoo gebagabeeyey maa yatacallaqu biddamaa'ir waxaan ku jirnaana guud ahaan almacaarif macaariftiiya fusuul iyo abwaab noo noqotay macaariftu lixay ahaayeen soo maaha addamiir ayuu ku hormaray uu soo sharaxay sida marka ay u kala horeeyaan ayuuna u tartiibinayaa calam buu ku xijinayaa ishaaruu ku xijinaya wahaakada marka halkan wuxuu uga baxay damiirkii waxaa la rabaa marka saan hore u sheegnaba in la keeno wixii damaa-irta aan kusoo marnay in berri las ayaa layska rabaa adbaa la yidhaha wixii damaa-ir aan kusoo marnay cimreedigana uu la socdo aw cimreedigii isagana inuu la socdo daruuri waayo fasli walboo la iska rabana cimriid waa la socdaa muraajacadii gadaalama la bilaabay waayahay muraajacadaasna cimridiga waa inuu la socdo cimridigan la hilmaamin baaraka allah fiikum juhdiyaa geliseen waa ku dadaasheen wixii haddii inta lagu dadaalo laga tagana waxay noqonaysaa hal bacaad lagu lise hal bacaad lagu lise maxaa laga faa'iidayaa wixii inta la xifdiyey wakti la geliyey maskax la geliyey juhdi la geliyey meel cidlaa looga taga sax maaha sidaa darteed waa in cimridigu nala socdo berri insha allahu tacaala abyaadda ku tacalluqda damaa'irta ee ka mid a cimridiga ayadana waxbaa la iska weydiinayaa in lasoo xifdiyo guud ahaanna damaa-irta waxay ku tacalluqda la keeno hal midna waa muhiim inaa ogaatiin waxay dhahaan culimmadu altaqaasiim watacaariif nisfu lcilmi taqaasiimta wax la qaybiyo iyo tacriifaadka la sheegayo waa cilmiga barkiisa damaa-irta waxbaa la qayqaybiyey soo maa yaa mustatir iyo baarisaa loo qeybiyey baariskii baa lasii qeybiyey aqsaamaa sheikhu ka dhigay raximah ullah munfasil mutasil baa loo qeybiyey taqaasiimta sidaas markay culimmadu wax u qaybinayaan wax sahlan ma aha qeyb walba waa inaad si gooni aada u hayso masaladan ama baabkan meeqaa loo kala qaaday labaa loo kala qaaday qeybta koowaad meeqaa loo kala qaaday qeybta labaad meeqaa loo kala qaaday waa in mid walba gooni ay kugu xiran tahay taqaasiimta la sheegaa taas waa tacaariiftuna waa maxay masalo walboo la sheego tacriifkeeda in marka masaa-isha markay culimmada qeybiyaan naxwo keliya ma ah ama caqiidaha ku tacalluqdo ama fiqiha ku tacalluqdo ama naxwaha ku saabsanaato marba haddii masaladu tahay mid taqsiim ku jiro taqsiimka in la xifdiyo waa muhiim haddii la tacriifiyana tacriifka in la xifdiyo waa muhiim bal waa nisfulcilmi bay yidhaha culimmadu cilmigaas la baranayo barkii waa marka taqaasiimta sheikha uu sheegay damaa-irta si fiican ha loo soo sugo inta damaa-ir u qeybsanto qeyb walba intay usii qeybsanto ay u kala baxayso iyo tacaariifti uu soo sheegay waxaa kaloo jira qawaacid uu soo sheegay oo mar walba aan lahayn tan qaacido waay qawaaciddaas ayagana in la xifdiyo waay oo meeshaa tusaale ka keeni lahayd marka hore waa inaad qaacido keento kadib baa maxaad sheegaysaa kadib tusaalaha ku cadaynaysa tusaaluhu ma horeeyo waa dambeeya qaacidadaa horeysa kadibna tusaalaha waa lagu cadeeya saa usoo qaybiya insha allah baaraka allah fiikum wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin